بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh صلى الlه عليه وعlى آله وصحبه وسلم اllهma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lix-iyo soddonaad ee suurat اlأncaam allah waxa uu leeyahy tabaaraka wa tacaala inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun wاlmawtaa yabcaثuhm اllahu huma ilayhi yurjacuun allah waxa uu ihi subxaanah inamaa yastajiibu waxaa ajiibaya uun xaqa oo aqbalaya aladiina kuwa yasmacuuna maqlaya maqal ay ku intifaacaan oo qalbiga ka maqlaya intaanay dhagaha ka maqal waalmawtaa kuwa dhintay ee gaalada ahna yabcahuhum allah waa kuwa qalbiga ka dhintay maaha la aasay waa mowta alquluub wa in kaanuu axyaaan bayna alanaab waalmawtaa kuwa dhintay ee gaalada ee qalbiga ka dhintay walow jidhkoodu haba noolaadee kuwaana yabcahuhum allah ilaahay waa soo saarayaa huma ilayhi dabeed xaggiisa ayaa yurjacuun loo celin doonaa aladiina yasmacuun waa samaaca alqalbi waalistijaaba ma aha maqalkii dhagaha waayo dhagaha dee gaal iyo muslimba ciddii sawd iyo dhawaq maqashaawoy waxa weeyaan waa dhegaysanayaan laakiin maqalkani waa maqal lagu intifaaco la qaato oo kii qalbiga ah sidaa darteed ayaa cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu ku lahaa tafsiirkiisa qayimka ah aayaddaa isagoo fasiraaya waalmuraadu bisamaaci hunaa samaacu alqalbi waalistijaaba waxaa maqalka halkan looga jeedaa maqalkii qalbiga iyo aqbalidda ee maqalkii dhagaha ma aha wailaa famujaradu samaaci aludun yashtariku fiihi albaru waalfaajir waayo waxa uu yihi dhagaha uun in laga maqlo dee ku xun iyo ku sanba dadku waa ka siman yihiin qof kastoo dhaga qaboon dhagoola ahayn wax waa maqlayaa fa kullu lmukalafiina qad qaamat calayhim xujat llahi tacaala biistimaaci aayaatih qof kastoo mukalafa ama mukalafiinta dhammaantood xujadii ilaahay waa ku qumtay oo aayaadka alle waa maqleen waanay soo gaadheen falam yabqa lahum cudrun fii cadami alqabuul wax marmarsiyo iyo cudurdaaroo ugu hadhay ma jiro inaanay aqbalin xaqa marka yasmacuun waa samaaca alqabuuli waalijaaba yacni kuwa aqbalaya qalbiga ka maqlaya waalmawtaana waxaa looga jeedaa mowta alquluub oo allah waxa u ihi subxaanah awaman kana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ظulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkafiriina ma kanuu yacmaluun allah waxa u ihi ma mid ahaaday mid dhintay ay fii xaalati kufrih markuu gaalka ahaa mid mayd ahaa oo dhintay oo macnaha qalbiga ka dhintoon ka noolayn walow jidhka haba ka noolaadee kaasi oo fa axyaynaah wajacalnaa lahu lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas dabeed aanu noolaynay oo macnaha nuurkii iimaanka iyo islaamnimada aanu qalbigiisa gelinay dabeed qalbigiisa uu noolaaday oo nuurkii ku socday kaasi miyuu la mid yahay kaman mahaluhu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha sidii mid mugdiyaal tiro badan ku dhex jira oon dhinacna uga baxayn kadalika zuyina lilkafiriina maa kanuu yacmaluun sidaas ayaa loogu qurxiyey kuwa gaalada ah xumaantay samaynayeen shaahidku waxa weeyi gaalka xaaladuu gaalka ahaa waxaa lagu tilmaamay mayd awaman kana maytan markuu islaamayna waxaa lagu tilmaamay qof nool fa axyaynaah faalxayaatu alxaqiiqiya hiya xayaatu alquluubi waalarwaax waalmowt alxaqiiqiyu huwa mowt alquluub waalmowta markaa waxaa looga jeedaa waa mowta alquluub sidaa darteed ayaa imaamu shinqiidiba adwaa-ulbayaanka waxa uu ku leeyahay aayaddaa markuu fasirayo waalmowta yabcahuhum allah qaala jumhuuru culamaai tafsiir almuraadu bilmowta fi hadihi alaayati alkufaar waxa uu yihi jumhuuru culamaai tafsiir waxay ku tegeen mowtada ama kuwa dhintay aayaddan in looga jeedo gaalada waayo qalbigay ka dhinteen dabeed wuxuu soo qaatay aayaadka tilmaamaya gaalku inuu meyd yahay wa in kaana xayan bayna alwaraa waman kana maytan faaxyaynaah iyo aayaddii kale fii suurati fatir wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat aayaadkaas ayaa sheekhu uu soo qaatay isagoo u daliishanaya dee mu'minkuna inuu yahay qof nool oo qalbiga ka nool gaalkuna uu yahay qof dhintay oo qalbiga ka dhintay allah waxa uhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila ay hallaa nuzila miyaa lagu soo dejiyey calayhi nebiga korkiisa aayatun aayad oo min rabbihi rabbigii xaggiisa ka ahaatay aayaadkii tansiiligahaa dee waa lagu soo dejiyo waa tan loogu taag waayey laakiin aayaad kawniyaho waxyaabo kaloo mucjizaada in la tusiyo loo soo saaray ujeedaan laakiin aayaadkii tansiiligahaa waa loogu taag waayey qur-aankii marka waxay yidhaahdeen aayad miyaa lagu soo dejiyo mucjize ah oo khaariqulcaadoonu kuwa kuwaantownoonu wax ku qaadano qul waxaad ku tidhaha nebi allow in allaha alle qaadirun wuu awoodaa oo waa karaa calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad ilaahay waa karaa aayad inuu idinku soo dejiyo walaakina akharahum ha yeeshee bedidoodu laa yaclamuuna ma garanayaan xaqa iyo aayad qiimaheedu waxay tahay garan maayaan oo xataa haddii lagu soo dejiyo ku hanooni maayaan aayaddan markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la amray inuu ku yidhaahdo ilaahay waa idinku soo dejin karaa aayaddaad doonaysaan iyo iqtiraaxaadkan aad leedihiin maa kan la keeno maa kan la keeno ilaahay waa awoodaa laakiin waxaa ilaahay tilmaamay xikmadda loogu soo dejin waayo inay tahay walaakina akharahum laa yaclamuun oo hadday xaqeeda garanayaan oy ka garaabayaan ama raacayaan waaba loo soo dejin lahaa laakiin ma garanayaan sidaasaan loogu soo dejin aayad kale alla wuxuu ku cileeyey soo dejin la'aanta wamaa manacanaa an nursila bialaayaati ila an kadaba biha alwaluun waaataynaa tamuuda naaqata mubsiratan fadalamuu biha wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa aayaddaa kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamo uu yidhi noomay diidin inaanu aayaadkay doonayaan usoo dejinno ilaa an kadaba biha alwaluun macnaha kuwii ka horreeyey inay beeniyeen mooyaane wax kale nagamay mancin oo macnaha xikmadda loo diiday in loo soo dejiyo waxa weeye kuwii ka horreeyey ee aayaadka dalbaday ayaa waxa weeyaan beeniyey kadibna lagu halaagay ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma doonayo dee sidii reer hamuud in aayadda inta loo soo dejiyo markay diidaan markaaba cadaab deg degay inuu ku dhaco ilaahay ma doonayo sidaasuu dib ugu dhigo aanu usoo dejin waayo haddii aayadda ay doonayaanay leeyihiin keen loo keeno dabadeed sidii reer hamuud ay diidaan oo rumayn waayaan markaaba cadaab halaagoo baabiyaa kusoo degaya sidii reer hamuud markaa si aanay taasi u dhicin ayaan loogu soo dejin allah waxa uu yihi wamaa min daaba wamaa min daabbatin ma ahaa nin wax socda fil ardi arlada dhexdeeda arlada dhexdeeda ama dusheeda wax dul socdoo dul tukubaa ma ahaa nin oo ma jiro walaa taa'irin mid duulaana ma jiro kaasoo yatiiru ku duulaya bijanaaxayhi labadiisa garab ilaa hadduu jirase umamun ummada weeyi ummadahaasoo amhaalukum idinkoo kale ah oo sidaan idinka idiin abuuraan u abuuray sidaan idiin arsaaqnaan u arsaaqnaa sidaan idinku taliyaan idinku tasarufaan ugu tasarufaa macnaha wax alla waxa arlada dusheeda iyo hoosteedaba ku nool wax dhulka socda iyo wax hawada duulaba waa umam idinla midahuun oo sidaad idinku makhluuqaad u tihiin unbay u yihiin makhluuqaad rabbi u khalqay laakiin waxay idinkaga duwan yihiin makhluuqaadkaa kaleen jin iyo insitoona ahayni waa cubbaad ilaahay caabudo ma caasiyaan idinkana qaarna way caabudayaan rabbi qaarna way caasiyayaan jinka oo labadaa dhulka lagu cusleeyey saqalaynka la yidhaah unbaa cusaad iyo cubaadba yeeshay iyo mu'min iyo kaafirba laakiin makhluuqaadkan kale wax duula iyo wax dul socdaba arlada ilaahay way caabudayaan oo ma caasiyayaan ilaahay baa tilmaamo u yidhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahu shay ma jiro ilaa ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo mahadnaqiisa ku dheehan ha yeeshee ma fahmaysaan tasbiixdooda oo shimbiraha duulaya iyo xayawaanaadka iyo noolaha arlada dul socdaa yusabbixuun laakiin qaabkay alla ugu tasbiixsanayaan idinkuma garanaysaan allah waxau ihi maa faratnaa fi lkitaabi min shay maa faratnaa kagamaanaan tegin fi lkitaabi alkitaabu alwal lowxulmaxfuudkii hore kagamaanaan tegin dhexdiisa min shayin ay shay ah waxbaba oo wax alla waxa khalaa'iqdu ay mudanayaan iyo maqaadiirtooda oo dhan iyo makhluuqaad oo dhan halkaasaa lagu qoray oo lagu diiwaangeliyey oo yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sugay waa haddii kitaabka lagu fasiro allawxu lmaxfuud waxaanu markaa noqonayaa axadu maraatibi alqadaa qaduhu afarta martabadood uu leeyahay mid ka mid ahoo dee alkitaabatu saabiqa qoraalkii hore e azaliga ahaa oo maraatibta qadaagu waxa weeye cilmullahi shaamil lijamiici alashyaa cilmiga ilaahaye koobsanaya makhluuqaadka iyo ashyaada oo dhan iyo kitaabatuhu almuxiita bijamiici almawjuudaat iyo qoraalka ilaahay hore looxul maxfuudka ugu qoray wax alla waxa jira iyo makhluuqaadka iyo maqaadiirtooda iyo mashii'atuhu wa qudratuhu annaafidatu likulli shay iyo doonista iyo iraadada alle iyo awooddiisa ku fulaysa wax walba wa khalquhu lijamiici alkhalq iyo abuurista uu makhluuqaadku dhan abuuray marka maraatibtu waa afartaasoo ilaahay waa ogaaday wuu qoray wuu doonay wuu abuuray marka yani maa faradna fi lkitaabi min shay waa kitaabadaa hore ee fi lawxi lmaxfuud waxaa kaloo lagu fasiray fi lkitaabi ay lqur'aan macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa maa faradnaa kagamaanaan tegin fi lkitaabi ay lqur'aani qur'aanka kagamaanaan tegin min shayin waxba oo sharaaicda oo dhan ilaahay waa ku dhammaystiro waxba kama dhinna markaana waxay la mid tahay hadalku allah yidhi wanazalnaa calayka alkitaab tibyaana likulli shay nebi moxamedow waxaanu kugu soo dejinnay kitaabka qur'aanka ah wax walba isagoo caddaynaya waxba dhaafin allah waxau ihi uma ilaa rabbihim dabeed rabbigood xaggiisa ayaa yuxsharuuna loo soo ururinayaa waaladiina kuwii kadabuu beeniye biaayaatinaa aayaadka iyaga beeniye summun kuwa dhagalo weeye wa bukmun oo afla oo xaqa maqli maayaan kuna hadli maayaan fi dulumaat madow iyo dhexdood bay ku sugan yihiin man yasha illaah axadka alla uu doono yudlilhu waa hallaynayaa waman yasha ruuxa uu doonana yajcalhu wuxuu ka yeelayaa calaa siraad jid dushii ayaa uu ka yeelayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan allah waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow ara'aytakum ay akhbiruunii bal iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabu ullah ilaahay cadaabkiisu aw atadkum asaaca ama saacadda qiyaamaba idin timaado agayra allah ma alla cidaan ahayn baad tadcuuna baryaysaan oo u yeedhanaysaan in kuntum hadda ahaateen saadiqiina ku warmu sheegaya bal iskaba dhaaf inaad cid kala baridaane iyaahu isaga oo keliya ayaa tadcuuna u yeedhanaysaan oo mafcuulka lasoo hormariyey tadcuuna laga soo hormariye damiirka munfasilkae maxalu nasbaha yaalla yadullu cala alxasri waaltakhsiis waa iyaaka nacbudu oo kale oo waa xasri iyo takhsiis bal iskaba dhaaf hayrullaahi inaad u yeedhataan waa idraab ibtaaliyehe iyaahu isaga oo keliya alle oo keliya ayaa tadcuuna u yeedhanaysaan oo baryaysaan oo fa yakshifu dabeed waa faydayaa huwa rabbi maakii buu faydayaa tadcuuna aada ugu yeedhanayseen ilayhi ee ilaa kashfi faydidiisa shaygaad inuu idinka faydo alle ugu yeedhanayseen ilaahay waa idinka faydayaa in shaaa waa hadduu doono watansawna waanad iloobaysaan maa tushrikuun waxaad ilaahay ku lamaanaynaysaan waa iska iloobaysaan oo aw hebeladii iyo awtaaddii iyo asnaamtii iyo ilaahay kayrkii wixii lagu tacalluqayey dhibaato dhabihi markay dhacdo waa iloobaysaanoo ilaahay oo keliya ayaad yaa allah odhanaysaan oo waxyaabaha la yaabka a mushrikiintii hore ee zamaankii jaahiliyadii hore marka ay shiddadu ku adkaato ilaahay keligii bay baryada u badhax tiri jireen mar alle markay badbaadaanna shirkigoodii bay dib ugu noqon jireen oo ilaahay iyo fulaanow iyo waxyaabihii kale mutacallaqaadkii dib bay ugu noqon jireen ilaahay baadna taa tilmaamay oo allah waxa uu yidhi waidaa masakum alduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah falama najaakum ila albar acradtum allah waxau yidhi marka ay dhibaato badda dhexdeeda idinku taabato ee mawjadaha iyo waxyaabaha la midkii idinku kacaan ee nafta u yaabtaan dalla man tadcuuna ilaa iyaah way idinka lumayaan wax alla waxaad ilaahay sokadii caabudi jirteen alla mooyaan oo alla keliyaad yaa allah odhanaysaan falamaa najaakum ila alberi acradtum mar alla marka ilaahay berriga idiin soo badbaadiyana waa ka jeedsanaysaan oo halkiinnii baad dib ugu laabanaysaan shirkigii iyo qurunkii aada walaaqanayseen waxaase la yaab leh mushrikiinta aakhiru zamaanku inay ka shirki xun yihiin mushrikiintii hore oo sababtu waxa ay tahay mushrikiinta aakhiru zamaanku iyaga hadday dhibaata ku dhacdo iyo haddaanay ku dhicinba cid kaley baryayaan oon alla ahayn ama ilaahay bay cid kale la wadaajinayaan oo markay dhibaatada ugu darane haysato kuwa zamanka aakhiru zamaanka ilaahayba way iloobayaan aw hebelaye awtaad kale mooyaane laakiin mushrikiintii hore iyagu dhibaatada culusi markay ku dhacdo sida badda oo kale markay mawjadeedu ku kacdo yaa allah bay odhan jireenoo waxa kaloo dhan way iloobi jireen laakiin iyaga xumaantoodu waxay ahayd mar alle markay badbaadaan ee berrigii tagaan ayay halkoodii ka miisi jireen marka dee waa ayaan daro ruuxu waa inuu fi shiddati waarakhaa dhib iyo dheefba ilaahay keligii waa inuu ku xidhmo axad kale aanu gacanta hoos dhigan allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallahi laqad arsalnaa dhab ahaan baanu ugu diray ilaa umamin ummado oo min qablika adiga kaa horeeyey rusula mafcuulka usoo qadar rasuulaanu u diray oo fakadabuu dabeed way beeniyeenna usoo qadar meeshay ku jirtaa oo macnaha mafhuumoo laga fahmayaa fa akhadnaahum markaasaanu ku qabanay yacni markii rususha loo diray ay beeniyeen ayaa dee la ciqaabay macnuhu weeyi walaqad wallahi laqad arsalnaa waanu diray rusulaa rusul baanu diro ilaa umamin ummadaanu u diray ummadahaasoo min qablika adiga kaa horreeyey nebi moxamedow oo fakadabuu dabeed waa beeniyeen rusushoodii usoo qadar fa akhadnaahum dabeed waxaanu ku qabannay bilba'saa caydhnimo iyo wadaraa cudur ayaanu ku qabannay lacallahum yatadaracuun likay yatadaracuu si ay ilaahay isugu dhuldhigaan oy u khushuucaan oo isugu duleeyaan rabbi oo ilaahay baahidooda iyo baryadooda ugu bandhigtaan allah waxau ihi falowlaa id ja'ahum ba'sunaa tadaracuu lowlaa waa xaraf taxdiidiya oo boorin iyo dhiirigelin faa'iideeya ficilkaanu ku xigaa marka tadaracuuda dambe soo hormari oo waxaad tidhaha falowlaa tadaracuu ay hallaa tadaracuu miyay haddaba ilaahay u khushuucaan oy isku dhuldhigaan id ja'ahum id waktigii miyay u tadarucaan rabbi ja'ahum uu yimid ba'sunaa ciqaabkayaga iyo dhibaatadayadii walaakin ha yeeshee qasad quluubukum waxay u tadaruci waayeen oo rabbi isugu dhuldhigi waayeen oo dhibaatadu kaga dhacday qasad waxa qallashay quluubuhum qalbiyadoodii cudur qofka ku dhacana isagaa u daran oo wazayana wuxuu u qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaytaankiina maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya falamaa nasuu markay iloobeen ee ay isaga tegeen maakii dukiruu lagu waaniyey bihi maaga ayaa fataxnaa waxaanu u furay calayhim korkooda abwaaba kulli shay shay walba albaabadiisii baanu u ballaqnay oo wax alla wixii adduunyo iyo barwaaqo iyo nicmo iyo ladnaan ay lahayd baanu ooda kaga qaadnay wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la hadhsado iyo wax loo hoydaba nooc walba waanu u ballaqno waa u furay marka adduun haddii lagugu afrogo ilaahay inuu ku jecel yahay hamoodin waxaa laga yaabaa inay istidraaj iyo dabin tahay oo dee lagugu cadaabayo waayo in allaha yucطi dunya man yuxib waman laa yuxib ilaahay kuwuu jecel yahay iyo ku aanu jeclaynba adduunyo waa siiya hamoodin adduunyo inay calaamad u tahay xubiga ilaahay walaa yucطi diina ilaa man yuxib laakiin ilaahay diinta iyo daacada ma siiyo ka uu jecel yahay mooyaane marka waxaa lagu kala saarayaa dadka muxuu haystaa ma aha ee waa mahanuunsan yahay oo mahagaagsan yahay ilaahayna ummadda dadka wuxuu ku qiimeeyaa maaha quruxdooda maaha qaabkooda maaha xoolahooda maaha waxa weeyaan xoogooda laakiin waa qalbigooda iyo camalkooda in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa amwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum marka maxaa lagu qiimo goosanayaa oo ilaahay agtiisa lagu kala sarreeyaa ma yaquumu bilqalb qalbiga wixii ku jira ee camal iyo cabsi ah marka adduunyaha ku dagmin oo ha is odhanin adaaba dadka ugu fiican waxaa laga yaabaa in lagugu fidnaynayo oo lagugu imtixaamayo allah waxau yihi xataa idaa farixuu markay ku farxeen bimaa uutuu wixii la siiyey ay yidhaahdeen alla ilahe waa waa idiin dhan tahay ayaa akhadnaahum aanu qabanay baktatan xaal ay tahay kadis qabashada iyo akhdadaas fa idaa hum waaba iyagiioo mublisuuna quusanaya waaba iyagoo quustay oo naxariis ilaahay ka go-ay ilain marka horeba may mutaysane allah waxau ihi faqutica dabeed waa la gooyey daabiru lqowm qolada cidhibtoodii iyo raadkoodiiba waa la dabargooyey waxaa kaloo la yidhaha daabiru lqowmi aakhiruhum oo kii u dambeeyey waa la gooyey oo ka u dambeeye marka la gooyo kuwii u horreeyena hadalkooda badaa waa la dabargooyin weeyi faqutica waa la gooyey daabiru lqowm qolada cidhibtoodii waa la jaro waa la cidhib tiray aladiina kuwaasoo dalamuu dulmi falay walxamdu lilah alle ayaana mahad iyo ammaan oo dhan iska leh allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ilaahay baa ku mahadsan falxamdu lilah inuu dabargooyo daalimiinta sidaa weeyaan macnuhu oo ilaahay markuu ciqaabay ayaa xamida nafsah naftiisa uu ku ammaanay inuu waxa weeyaan acdaadiisii iyo kafaradii iyo daalimiintii ka argoostay hadihi alaayaat waxaa ku sugan macaani muhiim ah waxaa ka mid a aliimaanu biاllahi warasuulihi waliqaa'ihi xayaatu wاlkufru bidalika mowtun falmu'minu xayun wاlkafiru mayit alle iyo rasuulkiisa iyo la kulanka alle in la rumeeyaa waa nolosha dhabta ah in laga gaaloobaana waa dhimasho mu'minku waa noolyahay markaa kaafirkuna waa dhintay inamaa yastajiibu aladiina yasmacuuna wاlmowta yabcahuhum allah marka wlmawta waxaynu maray tafsiirkii raajixaye imaamu shinqiidina adwaaulbayaanka ku rajaxay laakiin tafsiir kaleo laga xoog badan yahay baa jira oo dadkii dhintay dhimashada xaqiiqiga ah ku fasiraya oo walmawta yabcahuhum ullah kuwii dhintee la aasay dee dib baa loo soo celin ah laakiin tafsiirka xooga badani kaa horaynu maray weeyi sababu ta'ahuri laayaati cilmu llahi tacaala bianahum law acطaahum laayaata ma aamanuu wabidalika yastawjibuuna alcadaab sababta ay aayaadku uga dib dhaceen ilan waa kuwan leh waxa weeyaan lawlaa nuzila calayhi aaya maxaa aayad loogu soo dejin waayey marka abubakr jaabir aljazaa'iri waxa uu leeyahay sababtay aayaadku uga ta'ahureen waxa weeyi ilaahay waxa uu og yahay in haddii aayaadka la siiyo aanay rumeeyeen haddii aayaadkii oo u yimid ay iqtiraaxayeen ee mucjizaadka ahaa ay beeniyaanna dee cadaab caajilaa kusoo degi lahaa sidaasaa loogu dibdhigay waxaa kaloo ku sugan tacadud اlumami fi اlardi wa tacadudu ajnaasiha walkulu khaadicun litadbiir اllahi caza wajala marbubun lah umamka arlada ku sugani waa fara badan yihiin waana noocyo badan yihiin dhammaantoodna waxay u khuduucayaan ilaahay maamulkiisa iyo tadbiirkiisa oo yani waa makhluuqaad la maamulayo oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amrayuu abuuray wama min daabatin fi lardi walaa طa'irin yatiiru bijanaxihi ila umamun amhalukum waxaa kaloo ku sugan taqriiru rukni اlqada'i wاlqadar waihbaatuhu fi umi اlkitaab yacni rukniga xukumka iyo qadarka rabbi sugidda la sugayo ee kitaabkii hore lagu sugay ma faradna fi lkitaabi min shay marka kitaabka lagu fasiro allawxu lmaxfuud waxaa kaloo aayaadka ku sugan min gariibi axwaali اlinsaani اlmushrik anahu fi xaali shida alxaqiiqiya yadcu llaha waxdah walaa yadcu macahu alaalihata albaطila alati kana fi xaalati alraqaa'i waalcaafiyati yadcuuha xaaladaha la yaabka badan ee lala tacajubay insaanku u maro waxaa ka mid ah in marka dhibaato culusi ay ku dhacdana ilaahay keligii baryada uu baraxtirayo oo aalihadii uu markii hore wadwatay uu faraha ka qaadayo waxa weeyaan mar alla marka uu caafiyadii iyo barwaaqadii iyo badbaadadii dib ugu noqdana inuu halkii ka miisayo oo waxa weeyaan uu ku noqonayo shirkigii waa wax lala yaabo markay ku cuslaatana inuu yaa allah yidhaah marka kalena waxa weeyaan hayr ullah uu ku tacalluqo ayr allahi tadcuuna in kuntum saadiqiina bal iyaahu tadcuuna fayakshifu ma tadcuuna ilayhi in shaa watansawna ma tushrikuun waxaa kaloo ku sugan bayaanu sunati اllahi tacaala fi ihlaaki اlumam ilahay sunadiisa uu caddeeyey iyo habka uula dhaqmo addoommadiisa oo ah umamkii mutaystay halaaga inuu halaagay waxaa kaloo ku sugan ida ra'ayta alummata qad fasqat can amri rabbiha warasuulihi facuuqibat falam tattacid biاlcuquba wastamarat calaa fisqiha wabasata allahu laha fi risqi haddii ummadi ay amarka rabbi ka baxdo oo la ciqaabo oo inta cadaab la taabsiiyo haddana ay waantoobi weydo haddana fisqigeedii iyadoo sii wadata risiqa iyo nolosha loo ballaadhiyo waxaad ogaataa ana hada istidraajun lilhalaak wa annaha haalikatun laa maxaala in arrintaasi ay sabaansabid iyo dabin iyo istidraaj ay tahay oo lagu halaagayo oo halaagooda oo yani waxa weeyaan shaki la-aan uu yahay waxaa kaloo ku sugan shu'mu dulmi wa halaaku haalimiin yacni foolxumaanta dulmiga iyo dalamadu inay halaagsamayaan waxaa kaloo ku sugan alirshaadu ilaa xamdi illahi tacaala cinda nihaayati kuli camal wa caaqibati kuli amr arrin kasta gebagabadiisa iyo shay kasta cidhibtiisa dambe rabbi in la mahadiyo faquطica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin allah waxa u ihi inamaa ystajiibu waxaa ajiibaya uunoo dacwadda xaqaa aqbalaya oo qaadanaya aladiina kuwa yasmacuuna maqlaya maqal ay ku intifaacaan oy wax ku qaataan oo dhagaha ka maqlaya ma aha ee qalbiga ka maqlaya oo qaadanaya wixii dhegtooda kusoo dhacay waa samaacu lqabuuli waalijaaba ee kii dhagaha ma aha kaa dadku waa ka siman yihiin walmawtaa kuwa dhintay ee gaaladee qalbiga ka dhintayna jidhka haba ka noolaadaane yabcahuhum ullah ilaahay waa soo saari doonaa uma ilayhi dabeed xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celin doonaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa ee canaadka iyo cariigsiga badnaa lowlaa nuzila ay hallaa nuzila oo miyaa lagu soo dejiye calayhi korkiisa nebiga aayatun aayad mucjiza-a miyaa lagu soo dejiye oonu wax ku qaadanno aayaddaasoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay qul waxaad tidhaha nebi allow ina allaha ilaahay qaadirun kii awoodee kara weeyi calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad walaakina akarahum ha yeeshee badidoodu laa yaclamuuna ma garanayaan aayadda xaqeeda mar haddaanay garanayn ayaa laga daynayaa ilan waa lagu halaagi haddii intay soo degto ay xaqeedii siin waayaan sidii reer thamuude allah waxau ihi wamaa min daaba wax socdaa ma jiro fi lardi ay cala alard arlada korkeeda wax dul tukuboo dul socdaa ma jiro walaa taa'irin wax duulaana ma jiro kaasoo yatiiru ku duula bijanaaxayhi labadiisa garab ilaa hadduu jiro se umamun ummada weeyi ummadahaasoo amhaalukum idinkoo kale ah oo sidaan idinka idiin abuuray aan u abuuray sidaan u ar idiin arsaaqayo u arsaaqayo sidaa aad waxa weeyaan qaarkiin ii caabudayaan iyaguna ii caabudaya laakiin waxay idinkaga duwan yihiin iyagu waa cibaad yani waa cubaadun khullas cisyaanba ma leh idinkuse dee minkum alcaabid wa minkum alcaasi allah waxau ihi maa faradnaa kagamaanaan tegin fi lkitaabi lawxulmaxfuudka min shayin ay shay a waxba wax walba waa lagu jaangooyo waa lagu qoro horaa loogu qadaray ama maa faradnaa kagamaanaan tegin fi lkitaabi ay lqur'aani qur'aanka dhexdiisa min shayin ay shay a waxba oo sharaa'icda oo dhan waa ku dhantooho waxba kama dhinna wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay uma ilaa rabbihim dabeed rabbigood xaggiisa ayaa yuxsharuuna loo soo ururinayaa waladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka yaga beeniyey summun kuwa dhagala weeyi oon xaqa maqlay wa bukmun iyo kuwa afla oon xaqa ku hadlay fi dulumaati madowiye dhexdood bay ku sugan yihiin man axadka yasha illaahu alla u doonana yudlilhu waa hadlaynayaa waman qofka yasha u doonana yajcalhu waxa uu ka yeelayaa calaa siraad jid ayaa korkiisa uu ka yeelayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan qul waxaad ku tidhaha nebi allow ara'aytakum in ataakum cadaabu allah yacni aayaddan waxa ka cad waxyaabaha waaweyn ee culusi markay ku yimaadaan yaa allah bay odhanayaan marka kalena halkoodii bay ka miisayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow ara'aytakum ay akhbiruunii bal iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullah ilaahay cadaabkiisii hadduu idin yimaado aw atadkum saaca ama saacaddii qiyaamaba idiin timaado gayrallaahi ma alle cid aan ahayn baa tadcuuna aada baryaysaan oo u yeedhanaysaan in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya bal iskaba dhaaftaase ilaahay hayrkii baryi maysaane iyaahu isaga oo keliya alle ayaa tadcuuna u yeedhanaysaan oo aada baryaysaan fayakshifu dabeed waa idinka faydayaa maakii tadcuuna aada ugu yeedhanayseen ilayhi ay ilaa kashfihi faydidiisa yacni shaygii iyo kurbadii inuu idinka faydo aada ugu baaqayseen alleh ilaahay waa idinka faydayaa in shaa-a dee hadduu doono hadduu doonona dee idinka faydi maayo watansawna waad iska iloobaysaanoo waa ka tegaysaan maa tushrikuun waxaad ilaahay ku lamaanayn jirteenna oo waxaad ilaahay hayrkii baryi jirteen waad iskaga tegaysaan oo alle oo keliya ayaad ducada u barax tiraysaan waa markay naftu idin qabato markaad se badbaadaan halkiinnii baa ka miisaysaan allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallahi laqad arsalnaa dhab ahaan baanu ugu diray rusulaa rusul ilaa umamin ummado xaggood baanu u diray umamkaasoo min qablik adiga kaa horreeyey nebi allow oo fakadabuu dabeed waa beeniyeen umamkii rusushii loo diray oo fa akhadnaahum dabeed waxaanu ku qabannay umamkaasi bilba'saa dhibaatada caydhnimada iyo faqriga iyo wadaraa dhibaatada cudurka iyo culayskiisa ayaanu ku ciqaabnay lacallahum yatadaracuun si ay ilaahay isugu dhul dhigaan oo ugu khushuucaan allah waxau ihi falawlaa id ja'ahum ba'sunaa tadaracuu ay falawlaa tadaracuu hallaa tadaracuu maxay ilaahay ugu khushuuci waayeen ay isugu dhuldhigi waayeen id waktigii maxay rabbi isugu dhuldhigi waayeen jaa'ahum uu u yimid ba'sunaa oo idda darafka ah tadaracuuda ku tacalluji id wakti maxay alla ugu tadaruci waayeen ay isugu dhuldhigi waayeen waktigaasoo jaa-ahum uu u yimid ba'sunaa ciqaabkayagi iyo dhibaatadayadii walaakin ha yeeshee qasad waxay u tadaruci waayeen baa laguu sheegayaa cilladii iyo sababtii waa qalbi qallayn walaakin ha yeeshee qasad waxaa qallashay quluubuhum qalbiyadoodii oo wazayana waxa uu u qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaytaanku maakii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya falamaa nasuu markay iloobeen maa shaygii dukiruu lagu waaniyey bihi maaga fataxnaa waxaanu u furay calayhim iyaga abwaaba kulli shay marka mararka qaarkood adduunyada in lagu furaa waa ciqaab oo markay ka tegeen wixii la faray ay xumaantii qasteen ee walaaqdeen ee xataa cadaabkii ku soo degay ay ku waantoobi waayeen ay wax ku qaadan waayeen ayaa dhalaalkii iyo dheeftii adduunye ooda lagaga qaaday si ay macaasida iyo dunuubta usii kororhsadaan cadaabki iyo cuquubaduna ugu weynaato hal marna loo dabargooyo on qof looga reebin allahu markaa waxau yidhi falamaa nasuu markay iloobeen ee macnaha isaga tegeen ee ku dhaqmi waayeen maa dukiruu bih wixii lagu waaniyey ee lagu wacdiyey ee xaqa ahaa ayaa fataxnaa waxaanu u furay calayhim korkooda abwaaba kulli shay shay walba albaabadiisii baanu u ballaqnay oo nicamkii iyo raaxadii adduunye ah oodaanu kaga qaadnay xataa idaa farixuu markay farxeen bimaa kii ay ku farxeen uutuu la siiyey akhadnaahum waanu qabanay baktatan xaal ay tahay kadis qabashadaasi ay ilakhda fa idaa hum waaba iyagii oo markii la qabtay mublisuuna quustay oo raxmad oo dhan ka quustay faqutica dabeed waa la jaray baa alla u yidhi oo waa la gooyey daabirulqawmi qoladaa cidhibtoodii waa la gooyey oo waa la dabargooyey waa la cidhib jaray aladiina qoomkaasoo dalamuu dulmi falay waa la dabargooyey walxamdu lilah mahad iyo ammaan oo dhanna allah iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa rabbiga kuwaa ka aargoostee dabargooye daalimiinta alla ilaah ayaa mahadsan falilaahi alxamd qul waxaa tidhaha nabi allow ara'aytum bal iiga warrama in akhada allah haddii ilaahay u qaado samcakum maqalkaba hadduu idinka qaado idinka qabto oo laydin tiro wa absaarakum iyo araggiinaba hadduu idinka qaado oo wakhatama uu daboolo calaa quluubikum qalbiyadiinna oo aada waxba garan weydaan oo caqligana laydinka qaada iyo garaadka iyo garashadaba ilayn halka wax laga fahmaa waa qalbiga eh man waa kuma ilaahun ilaah ilaahaasoo hayrullaahi alla aan ahayn kaasoo ya'tiikum idiin keeni kara bihi ma'khuudkaa laydinka qaaday oo akhada allaahu daa u celi samciga iyo basarka iyo qalbiga la qaaday waxaad ku tidhaahdaa bal ilaaha aan alla ahayn ee rabbi wuxuu idinka qaaday idiin keeni karaa waa kuma undur bal eeg yacni suuraddani waa suuratu tawxiid intaa waxay qaadaadhigaysaa oo qofka u bislaynaysaa oo lugaha ugu adkaynaysaa tawxiidu rabbi alcaalamiin ilaahay keligii inuu ku xidhmo waxaana laga jarayaa hayrullah ilaahay cid aan ahay inuu waxmoodo dhib iyo dheeftoona allah waxau yihi undur bal eeg kayfa sida nusarifu aanu u gedgedinayno al aayaati aayaadka ee kolba dhinacaanu uga keenayno bal sidaanu aayaadka kolba dhinac ugu dhigano ee kolba xagganaanu uga keenayno anu u bedbedelayno bal eeg uma hum dabadeedna iyagu yasdifuuna ay u leexanayaan bal sidaanu aayaadka ugu gedgedinayno haddana ay uga leexanayaan ee aanay dhegba jalaqusiinayn bal eeg qul waxaa tidhaha nebi allow ara-aytakum bal ka warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullah ilaahay cadaabkiisu hadduu idin yimaado baktatan xaal uu yahay kadis aw jahratan ama xaal uu yahay mid muuqdo si cad idinku yimid bal ka warrama haddii cadaabkaa laydinku yimaado si kadis ah idinkoon ka warhayn oon calaamadiisana hore u ogeyn ama uu idinku yimaado si cad oo macnaha calaamaad iyo astaamo kasoo hormaraan bal ka warrama hal yuhlaku oo miyaa la halaagayaa ila alqawmu aldaalimuun kuwa daalimiinta a mooye cid kale miyaa la halaagayaa waa maya waa istifhaam inkaariyo bimacna nafyi o ay laa yuhlaku ila alqawmu aldaalimuun daalimiin mooye cid kale la halaagi maayo rabbi waxa uu yidhi wamaa nursilu ma diro almursaliina kuwii la diray ilaa mubashiriina xaal ay yihiin kuwa dadka u bushaaraynaya mooye si kale uma diro wamundiriina iyo xaal ay yihiin kuwa dadka u digaya mooye si kale rususha uma diro macnaha rusul waxaanu u diraa uun mubashiriina wamundiriin haddaba faman aamana bishaaradii iyo nadaaradii baa laguu sheegayaa ilan waa labadan midkoodune faman aamana ruuxa rumeeya oo wa aslaxa wa hagaajiya falaa khawfun cabsiya calayhim korkooda may ahaanin walaahum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya oo waa mu'miniinta bishaarada ay u wadaan baa ah dee inaan cabsi iyo murugo midna aanay helayna janno ay gelayaan oo hanti u tahay nadaaradi iyo digistiina waa tan gaalada ku wajahan oo waaladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadka yaga beeniyeyna yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkii baa taabanaya bimaa bisababi maa shay sababtii baanu ku taabanayaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna kuwa daacada rabbi ka baxa ay bisababi kawnihim yafsuquun yacni fisqigay samaynayeen sababtiisa ayaa ku ayuu rabbi ku cadaabayaa marka dee bishaaraduna waa mu'miniinta nadaaraduna waa gaalada oo rusushu mu'miniintana waxay ugu bishaaraynayaan janno gaaladana waxay uga digayaan cadaab hadday ka toobad keeni waayaan marka bishaaradii waa taa faman aamana wa aslaxa dee falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa bishaaradii mu'miniinta nadaaradii kaafiriintuna waa waladiina kadabuu biaayaatina yamasuhum alcadaabu bima kanuu yafsuquun allah waxa u ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa aquulu anuu idinku odhan maayo lakum idinka cindii agtayda waxa ahaaday khazaa'in ullah ilaahay kaydadkiisa anaa haysta idinku odhan maayo oo kan iyo keer baan idiin hayaa idin odhan maayo halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka daacigii dadka ilaahay buu ku xidhayaa iyo agtiisa waxa yaalla maa cindakum yanfadu wamaa cinda allahi baaq laakiin kanaan kuu hayaa iyo keer baan kuu hayaa iyo shilin adduunyo haddaad kusoo jiidato berri markuu kaa waayo dee wuu kaa tegi qofka ilaahay ku xidh waxaa agtiisa yaalla laakiin adduunkaada haysaha ku xidhin shilin meel laguma gaadho laakiin caqiidaa lagu gaadhaa iyo iimaan qul waxaad ku tihaa nebi allow laa aquulu anuu idinku odhan maayo lakum idinka cindii agteyda waxa yaalla khazaa'inullah kaydadkii alla agteyda yaalloon idiin qaybinayaa idinku odhan maayo walaa aclamu mana ogi alghayba waxa maqan waxa maqanna ma ogio ilaahay unbaa og caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul waxa maqanka ogi waa allah cidna uma taaliciyo ma tusiyo haybkiisa qofna ilaa rasuul uu raalli ka noqday mooye rasuulkana inta looga waxyoodunbuu qaybka ka ogyahay waxa kale ma oga oo caam ma aha ogaalkiisu walaa aquulu idinkuna odhan maayo lakum idinka inii malak anuu malag baan ahay idin odhan maayo dee bashar idinkoo kalaan ahay laakiin waxyigun baan idinkaga duwana qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid in atabicu ay ma atabicu raaci maayo ilaa maakii mooyaane yuuxaa la ii waxyoonaya ilaya aniga waxa la ii waxyoonaya mooye wax kale raaci maayo qul waxaad ku tidhahdaa hal yastawi miya miyay siman yihiin alacmaa ka indhoolaha ah iyo walbasiiru ka wax arkayaa waa maya afalaa tatafakkaruun miyaydaan fakerayn oo aydaan hoos wax u fiirinayn oo aydaan faham iyo garaad lahayn waandir ugu dig nebi allow bihi ay bilqur'aani qur'aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsanaya an yuxsharuu in looga in lasoo xaadiriyo ilaa rabbihim rabbigood in loo soo xaadiriyo kuwa ka baqanaya ee alla ka cabsigu ku jiro u dig maxaa digniinta kuwa alla kacabsiga le loogu gaar yeelay wa andir bihi aladiina yakhaafuuna iyadoo nadaaradu ay caam tahay waa liintifaacihim biha iyagu way ku intifaacayaan oo waanaday qaadanayaan marka waxaa laga soo qaadayba inaan looba digayn cid kale iyaga mooyaane waayo iyagaa dee cabsida iyo waanada qaatay laakiin digniintu sideeda kale dee waa caam laakiin siru takhsiisku waxa weeye waa liintifaacihim biha oo qur-aanka haddaad aragto isagoo hanuunka iyo nadaarada iyo waxyaabaha la midka ah ku gaar yeelaya mutaqiinta iyo mu'miniinta waa liintifaacihim biha hudan lilmuttaqiin bay la mid tahay qur-aanka ummadoo dhan baa loo soo rogay laakiin muttaqiintu waa kuwa qaatay waandir u dig nebi allow bihi ay bilqur'aani qur-aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsanaya an yuxsharuu in loo soo ururin doono oo loo soo xaadirin doono ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa kuwaa ugu dig laysa lahum xaal aanu u sugnayn min duunihi alla sokadii waliyun mid maamulo arrinkooda oo u gargaara iyo walaa shafiicun kuu ergeeyaa toona iyadoo aanu u sugnayn ilaahay sokadii lacallahum yattaquun si ay rabbi uga baqdaan ugu digoo wax ugu sheeg walaa tatrud hana eryin nebi allow aladiina kuwii ha eryin yadcuuna baryayay rabbahum rabbigood caabudaya bilghadaati gelinka hore iyo walcashiyi galabtiiba yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhah ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa ay doonayaan maa calayka adiga korkaaga ma ahaanin nebi moxamedow min xisaabihim xisaabtooda xaal uu ka ahaaday min shayin ay shay-un waxba kaama saara xisaabtooda oo waxay iyagu galaan waxba lagaa weydiin maayo wamaa min xisaabika xisaabtaaduna calayhim korkooda may ahaanin min shayin ay shay-un waxba kama saara xisaabtoodana adiga waxba kaama saara taadana iyaga waxba kama saara wamaa min xisaabika calayhim min shay haddaad soo kala hormarisana ay wamaa min shayin shay shaygaasoo min xisaabika xisaabtaada ka mid ihi calayhim korkooda ma ahaanin oo fatatrudahum markaa aada erido haddii dee xisaabtooda wax ka midii uu ku saaraan lahaa fatatrudahum markaa aada erido oo fatakuuna aada ahaato markaa min aldaalimiin kuwa daalimiinta aad ka mid ahaato macnaha waxaa la leeyahay kuwa mu'miniinta ah ee cubaadda rabbi yacni cubaadda dhabta ah ee rabbigood caabudee ka cabsanaya gelin hore iyo gelin dambaba iyagoo ilaahay wejigiisa doonaya kuwaa majliskaaga ha ka eryin oo ha u diidin sababtuna waxay ahayd nimankii madaxyaweyntii quraysheed ee sanaadiiddii iyo kufaaru quraysh ayaa rasuulka intay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waxay yidhaahdeen annaka iyo kuwan masaakiinta a majliskaagu nama wada qaado annaku waxaanu nahay hormoodkii iyo horjoogayaashii ummadda oo dee waxaanu nahay madaxyaweyntii iyo madaxdii iyo maalqabeennadii dee nimankan masaakiinta ee fuqarada ee ku-ag fadhiya camaar iyo yaasir iyo suhayb iyo bilaal iyo raggii la midkaha ee fuqaraa lmuslimiin annaka iyo masaakiintan majliskani nama wada qaado eh kuwan meesha ka eri oo annaku aanu kuu nimaadno anu kula fadhiisano anu kurumays ku rumayno annakaa wax kuu taraya kuwani wax kuu tari maayaane amaba dee majliska noo kala du oo kuwaana mar qaabil annakana marna qaabil laakiin annaka iyo kuwan hana kulminin markaasaa nebiga loo waxyoodoo la yidhi walaa tatrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy nebi moxamedow kuwaa cubaadda ah ha eryin oo ha fogayn waxa kaloo la amray kuwaasaa hantiyoo raasamaa lehe inuu kuwaa ku sabro oo allah waxa uu yidhi wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabahum bilghadaati wاlcashiy yuriiduuna wajhah wla tacdu caynaaka canhm turiidu ziinaة alxayaati اdunya wla tuطc man agfalna qalbah can dikrina wاtabaca hawaah wakana amruhu furuطa waxaa la yidhi nebi maxamedow naftaada waxaad ku sabirsiisaa ood la joogtaa kuwa ilaahay gelin hore iyo gelin dambeba caabudaya iyagoo wejigiisa doonaya kuwaa la joogoo la sabir oo naftaada ku sabirsii indhahaagana kuwaa ha ka lalin oo meel kale haw hanqaltaagi adoo dhalaal adduunyo doonaya kuwa aanu qalbigooda waxa weeyaan mooganaysiinay xagga dikriga ee qalbigoodu dikriga uu moogan yahay ee hawadooda raacay kuwaana iska ilaaliyo ha adeecin oo arrinkooda ha qaadanin baa nabiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam sidii baana rasuulku u yeelay calayhi afdalu salaati wasalaam arrintan haddaba inay gaaladu yidhaahdaan masaakiinta ambiyada ka fogeeya majliskiina aanu idiin nimaadna eh kuwa maalqabeenkii waa caado hore gaaladuna meel ay joogaanba iyagoo waktigooda iyo goobtoodu ay kala gadisan tahay haddana waa isku mid ilaahay baa tilmaamo o yidhi tashaabahat quluubuhum qalbiyadoodu waa isku ekaato waa isshabahday oo markii uurka waxa ku jiraa isku mid u noqday waa gaalnimada eh ayaa afka waxa ka soo baxayaana isku mid uu noqday waa edabdarradaneh oo ilaahay waxa uu tilmaamay subxaanah inay waxa weeyaan kuwii qowmu nuux ee nebi nuux loo diray laftoodu ay ka dalbadeen inay masaakiinta uu nuux iska eriyo majliskiisa uu ka fogeeyo marka ilaahay siduu kaga warramay arrintan nuux kama aqbalin ee waxa uu ku yidhi wamaa ana bitaaridi lmu'miniin anigu mu'miniinta kii eryaya ma ihi haddaan nebi nuux ahay wayaa qowmi man yansurunii min allah in taradtuhum waxa uu yidhi qoomkaygiiow haddaan kuwan iska eriyo yaa ilaahay xaggiisa iiga hiilinaya suurtagal maaha inaan eryo marka yacni waa caadada gaalada wakti ay joogaanba inay waxa weeyaan xoolahooda iyo xooggooda ay wax moodaanoo ay yidhaahdaan annaku annakaa u qalanna arrintan ee dadkan kale iska durka allah waxau yidhi wakadalika sidaasi sida kuwa aanu isugu imtixaanay ayaa fatannaa aanu ugu fidnaynay bacdahum barhkood bibacdin barhka kale aanu ugu fidnaynay oo kuwa gaalada iyo kuwa mu'miniinta aanu isku imtixaanay maxaanu isugu imtixaanay liyaquuluu si ay u yidhaahdaan kuwan gaalada ihi ahaa ulaa'i ma kuwaas waa masaakiintii muslimiinta ee fuqarada ahayde ma kuwaa ayaa manna allaahu ilaahay u nicmeeyey calayhim korkooda min baynina annaka dhexdeeda iyagoo ku sugan ma kuwaa masaakiintee nagu dhex nool ayaa maanta waxa weeyaan hanuunkii nooga dheereeyey ilaahay baa u jawaabo allah waxa uu yidhi alaysa allah ilaahay miyaanu ahayn biaclama kii u ogaal badan bishaakiriina kuwa mahadiya ee mudan waxa weeyaan xaqa iyo hanuunka maya waa u aqoon badan yahay oo hidaayada kuwa istaahilee mutay ilaahay baa garanaya subxaanah shaahidku waxa uu yahay marka iyagu waxay u haystaan in xoolahan iyo maalkan iyo madaxtinimadan maqaam sare in lagu gaadho marka waxay leeyihiin annakoo meeshii joogna sidee masaakiintani ay wanaagga noogaga dheereeyeen suurtagalba ma aha oo abujahal iyo abulahab iyo sanaadiidu quraysh waxay leeyihiin annakoo joognaa masaakiintani ay rumeeyeen wax suuroobaya ma aha ilaahay laakiin waxa uu u sheegay cidda hanuunka mutaysatay inaanay ahayn cidda madaxda ama maalka haysa oo keliya eh ay tahay cidda xaqa raacday ama caydh ha noqdo ama miskiin ha noqdo wuxuu doona ha noqdo midabku doona ha yeesho allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah halkuu ilaahay wax dhigayana isagaa yaqaan iyo cidda ehelka wee mutaysatay sidoo kale fii suurati alaxqaaf ilaahay waxa uu kaga warramay arrinkooda inay yidhaahdeen وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم kuwii gaaloobay waxay muuminiintii ku odhanayaan waxani hadduu khayr yahay ay nooga dheereeyeen masaakiintani hadduu waxani khayr ahaan lahaa maa sabaquunaa ilayh noogamay dheereeyeen annakaa uga horrayn lahayn laakiin waxaanaan khayr ahayn markay ku hanooni waayeen ee ku hagaagi waayeen ayay odhanayaan waa been abuured qadiim oo horreeyey ee xaqba ma aha waa asaatiiru lawaliin ibnu kaiir waxa u yihi calayhi raxmatullah aayaddaa markuu fasirayay fi suurati alaxqaaf وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة gaaladii sow may odhan shicaarka gaaladii waxa weeye iyo halhayskoogu inay yidhaahdeen gaaladii low kaana khayran maa sabaquuna ilayh iyagoo saxaabadii ujeedaa waxay yidhaahdeen waxani hadduu khayr yahay kuwani noogamay dheereeyeen annaka uga dheerayn lahay ibnu katiir waxa uu yihi laakiin ahlu sunna waljamaaca waxa halhays iyo shicaar u ah lagu yaqaano inay ku yidhaahdaan qowl kasta iyo ficil kasta oon saxaabada ka sugnaan inay yidhaahdaan ahlu sunnuhu waa bidco liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilayh waayo waxani haddaanu bidco ahay inuu khayr iyo sunno iyo tawxiid noqon lahaa saxaabadu iyagaa nooga dheerayn lahaa marba laakiin haddaanay u dheerayn oonay samayn waa bidcay odhanayaan oo khayr hadduu yahay iyagaa nooga horrayn lahaa لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وqad bاdروا إليها بن kثير waxa uu yihi waayo yعnي khصلad iyo صفة khayr oo صفaaتka khayrka ka midii ma jirto ilaa way nooga horeeyeen oo iyagaa inooga dheereeyey khulaaصadu waxa weeye gaalada iyo أهluبidعa halhayskoodu waxa weeye xaqa iyo تawxيidka marka loo keeno iyagu ay ka qatan yihiin inay yidhaahdaan dee low kaana khayرا ma sabquna إليه waxaan hadduu khayr yahay naloogama dheereeyena annaka ugu horrayn lahayn waa halhayska gaalada iyo ahlu bidaca laakiin halhayska ahlu sunnaha iyo ahlu tawxiidku waxa weeye shay kastoo bidcoon diinta ku jirin markay arkaan oon saxaabada ka sugnaan inay yidhaahdaan low kaana khayran la sabaquuna ilayh waxani hadduu khayr noqon lahaa saxaabadaa nooga horrayn lahayd marba haddaynay saxaabadii samayn khayr maahe waa shar sunno maahe waa bidco wanaag maahe waa xumaan khulaasadu waa sidaa markaa qofku hadduu qaaciidadaa qaato wuxuu ka badbaadayaa bidac iyo baadi badan low kaana khayran la sabaquuna ilayh waxaanu abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali aanay samayn maxaad ku falaysaa adu uma baahnid intay sameeyeen baa kugu filan waxaa ku deeqaya kuwaa wixii deeqay kuwaa wixii ku filaaday hadduu kugu filaan waayo dee jahannama iyo cadaab baa kugu filaan oo dee halaag iyo habow baad ku dhici oo hanti kuu noqonaya hadihi alaayaat waxaa ku sugan maqaasid iyo mawaadiic muhiim ah waxaa ka mid ah iftiqaaru اlcabdi ilى اllahi fi samcihi wa basarihi wa qalbihi wa fi kuli xayaatihi muujibun calayhi cibaadat allahi waxdahu duna maa siwaah baahiduu addoonku ilaahay ugu baahan yahay maqalkiisa iyo araggiisa iyo qalbigiisa noloshiisa oo dhan uu ugu baahan yahay waxay ku waajibinaysaa allaha nicmadaa siiyey keligii inuu caabudo cid kale aanu ku lamaanayn qul ara'aytum in akhada allahu samcakum waabsaarakum wakhatama calaa quluubikum man ilaahun hayru llahi yaatiikum bih ilaahay cidaan haynin mar haddaanay kuu keenayn dee ilaahay caabud oo ha caasiin ilaa waxa suurowda inuu maqalkaba kaa qaado oo aragga kaa qaado oo qalbiga kaa qaado oo garaadka iyo garashadaba uu ku tiro ayaa suurowda waxaa kaloo ku sugan aayaadkan halaaku haalimiina laa manaasa minhu caajilana waajila daalimiinta rabbi inuu halaagu baabi'iyo waa lagama maarmaan oo laga fursan maayo oo waa mid aan meelna looga baxsanayn ama ha usoo degdegto ama ha loo dibdhigo waxaa kaloo ku sugan bayaanu muhimati rusul wahiya albishaaratu liman ataaca wannadaara liman casa allah walhidaayatu waljazau cala allah waxaa la caddeeyey muhimadda rususha loo soo diray inay tahay inay mu'miniintana janno ugu bushaareeyaan cusaadana cadaab uga digaan hanuunka iyo abaalmarintana allay saaran tahay oo ilaahay baa addoommadiisa nin walba wuxuu mutay marinaya waxaa kaloo ku sugan aayaadka alfisqu can taacati illahi wa rasuulih hamaratu takdiib wataacatu hamaratu liimaan fisqigu yacni in aacada iyo rasul aacada alle iyo aacada rasuulka laga baxaa waa midho ka dhalanaya beeninta xaqa la beeninayo in waxa weeyaan la ateeco alle iyo rasuulkiisuna waa midho ka dhalanaya rumaynta la rumaynayo waxaa kaloo aayaadka ku sugan taqriiru bashariyati rasuuli sala allahu alayhi wasalam waxaa la sugay basharnimada rasuulka rasuulku wax basharka ka duwan oo nuuraaniya oo nooc ama jinsi kale a ma aha ee waa bashar yacni basharka oo kale sifaadkooda leh laakiin waxaa lagu karaameeyey uun waxyiga samaawiga ee samada kaga soo degaya sidaa darteed ayaa lagu yidhi si aan loogu lugo-in qul laa aqulu lakum cindii khazaain اllahi walaa aclamu اlgayba walaa aqulu lakum inii malak waxay culimmadu mufasiriintu yidhaahdeen nimankan gaaladaa ku yidhi wax kale ma doonaysid moxamedow wey inaanu adiga ku caabudno wax walbow adiga noo diidee ama adu aad noo talisood xaakim noo noqoto unbaad doonaysaa marka waxaa lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa laa aqulu lakum cindii khazaain اllah anigu odhan maayo kaydadka allaan idiin hayaa waxa maqan baan ogahayna idin odhan maayo malag baan ahayna odhan maayo ana cabdullaahi warasuuluh addoonkii alla uu soo diray baan ahay raxima allahu mra'an carafa qadra nafsih waxaa xikmadii tidhaahdaa allah u naxariista ruux qadarka naftiisa gartay macnaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa la amray inuu dadka u sheego qadarka iyo booska iyo mansilada alla uu dejiyey si aan loo dhaafin oo dee uluuhiye iyo rubuubiye shaqo kuma leh laakiin waa bashar lagu karaameeyey risaalada marka waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa aniga qadarkaygu waa intaa wixii intaa dhaafsan ilaahay baa ku shaqalo ay waxa weeyaan agtiisa taallaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taqriiru mabda ana rasuula laa yaclamu lgayba wa anahu laa yatasarafu fii shayin min alkown waxaa la sugay mabdaa ah rasuulku waxa maqan inaanu ogeyn walaa aclamu lgayb rasuulku haddaanu gaybka ogeyn dee talow wadaadka maanta imanaya ee rasuulka ka khayr badan ee odhanaya cirkiiyo dhulkaan kala hayaa oo baadidaadii halkay joogtaan aqaanaa oo cudurka calooshaada ku jiraan ka warramaya oo wixii ku helaan ogahay kaasi tolow halkuu ka imanayaa dee ma waxyi cusub baa kusoo degay mise nebi maxamed buu ka sarreeyaa yacni waa khuraafe iyo awhaam aan sal iyo raad oona lahayn khayru khalqi illaah kii makhluuqaadka ugu khayrka badnaayee rabbi uu jeclaa hadduu yidhi walaa aclamu lgayb dee cid kalena hadalkeeda baddaa tasarufka kownkana cid kale shaqo kuma leh oo nebi moxamed baa lagu yidhi laysa laka min alamri shay talada waxba kuma lihid alaa lahu lkhalqu waalmr ilaaha makhluuqaadka abuuraa amarkiisana leh isagaa abuuray una talinaya marka dee cid kale hadday tidhaahdo kownkaanu u talinaa oo annaka waxa weynaa jaangoynaba waxa dhacaya dhib iyo dheefba dee waa shirki iyo khuraafo aan saliya raatoona lahayn waxaa kaloo ku sugan nafyu musaawaati almu'mini waalkaafir id almu'minu mubsirun waalkaafiru acmaa qul hal yastawi alacmaa waalbasiir waxa la diiday inaanay marnaba mu'min iyo gaal silnayn waayo mu'minku waa mid indhaqabo wax arkaya gaalkuna waa indhooleh istixbaabu mujaalasati ahli alfaaqati wa ahli taqwa waaliimaan waxaa mustaxab oo la sunneeyo oo la jeclaysta in lala fadhiisto dadka iska faqriga iyo baahida ehelka u ah laakiin cabsida iyo cibaadada cumrigooda ku camiray ee alla yaqaanka ah had iyo jeerna dee duunyada iyo diintu isma raacdo way israaci karaan oo qof ilaahay diin siiyo duunyana waa ugu dari karaa wallahu waasicun caliim ilahay deeqdiisuna waa ballaahanta laakiin sida haalibkee adduunka aynu uga barannay sunnada alleh walan tajida lisunati illahi tabdiila inta badan diinta iyo duunyadu isma raacdo oo duunyada dad kale ayaa u badan iyo juhaasha iyo dadba aan hagaagsanayn laakiin diinta waxa u badan dadka masaakiinta iyo fuqarada een adduunka badan lahayn nebi moxamed baa kaaga filan sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii yacni gaajo iyo haraad iyo dhibaato way soo martay oo waxaa garanaysaan xadiidkii nebi moxamed oo gurigiisa gaajo ka soo saartay oo abubakar iyo cumarna banaanka kula kulmo yidhi maxaa idin soo saaray xilligan maydaan soo bixi jirine oo ay yidhaahdeen gaajaana soo saartay oo uu yidhi wallaahi ta idin soo saartaa i soo saartay waa khalqiga kii ugu khayrka badnaa iyo saxaabadiisa kuwii ugu mudnaa bal xadiidka caaisha sida ku sugan nebi moxamed sala allahu alay wasalam gurigiisa laba bilood baan dab loo shidin oo caaisha markii lagu yidhi famaa kaana yuciishukum maxaa ku noolaydeen qaalat ilaswadaan labada madmadow bay tidhi atamru walmaa timirta iyo biyaha marka calaa kullin yacni waxa weeye inta badan ahludiinku waa iska baahan yihiin laakiin dee hodantinimadooda iyo hantidooda rasmigii way ka horaysaa ee halkan ma taallo waa cinda allah maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq mu'minka halka waxu yaallaan halkan ma aha waa ilaahay agtiisa tan waa laga tegayaa waxaa ku sugan aayaadkan bayaanu lxikmati fi wujuudi aghniya wa fuqaraa wa ashraafu wadaca wa aqwiya wa ducafaa wahiya alikhtibaar xikmadda alle waxay keensatay wahuwa axkamu lxaakimiin in makhluuqaadka uu qaybiyo kuwo waxaysta kuwo baahan kuwo sarreeya oo magac iyo muuq bulshada ku leh kuwo hooseeya oo la liido kuwo xoog iyo cudud leh kuwo daciifa waa la ysku imtixaamayaa waxaa kaloo ku sugan aayaadka الshاakiruuna mstawjibuuna لزiyaadaة النicam wاlkaafiruuna mstawjibuuna liنuqsaaniha wa dahaabiha kuwa rabbi mahadiyaa waxay mutaysteen nicmada in loo kordhiyo kuwa ka gaaloobayee dafirayaana waxay mutaysteen inay ka nuqsaanto ama ay ka zuusho qul waxaad tidhaha nebi allow ara'aytum bal iiga warrama in akhada allah haddii ilaahay uu qaado samcakum maqalkaba hadduu idinka qaado o idinka qabto oo laydin tiro wa absaarakum iyo araggiinaba hadduu idinka qaado oo wakhatama uu daboolo calaa quluubikum qalbiyadiinna oo aada waxba garan weydaan oo caqligana laydinka qaada iyo garaadka iyo garashadaba ilain halka wax laga fahmaa waa qalbiga eh man waa kuma ilaahun ilaah ilaahaasoo hayrullaahi alla aan ahayn kaasoo ya'tiikum idiin keeni kara bihi ma'khuudkaa laydinka qaaday oo akhada allaahu daa u celi samciga iyo basarka iyo qalbiga la qaaday waxaad ku tidhaahdaa bal ilaaha aan alla ahayn ee rabbi wuxuu idinka qaaday idiin keeni karaa waa kuma undur bal eeg yacni suuraddani waa suuratu tawxiid intaa waxay qaadaadhigaysaa oo qofka u bislaynaysaa oo lugaha ugu adkaynaysaa tawxiidu rabbi alcaalamiin ilaahay keligii inuu ku xidhmo waxaana laga jarayaa hayrullah ilaahay cid aan ahay inuu waxmoodo dhib iyo dheeftoona allah waxau idhi undur bal eeg kayfa sida nusarifu aanu u gedgedinayno alaayaati aayaadka ee kolba dhinacaanu uga keenayno bal sidaanu aayaadka kolba dhinac ugu dhigano ee kolba xagganaanu uga keenayno eanu u bedbedelayno bal eeg uma hum dabadeedna iyagu yasdifuuna ay u leexanayaan bal sidaanu aayaadka ugu gedgedinayno haddana ay uga leexanayaan ee aanay dhegba jala qusiinayn bal eeg qul waxaad tidhaha nebi allow ara'aytakum bal iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullah ilahay cadaabkiisu hadduu idin yimaado baktatan xaal uu yahay kadis aw jahratan ama xaal uu yahay mid muuqdo si cad idinku yimid oo calaamadihiisa ay kasoo hormareen hal yuhlaku oo miyaa la halaagayaa la halaagi maaye ila alqawmu aldaalimuun qolada daalimiinta a mooye ma cid kalea la halaagayaa wamaa nursilu ma dira ayaa alla yidhi almursaliina kuwii lasoo diray ilaa mubashiriina ilaa mubashiriina xaal ay yihiin kuwa dadka u bushaaraynaya mooyaane iyo wamundiriina xaal ay yihiin kuwa dadka u digaya mooyaane sifo kale iyo si kale uma diro faman aamana haddaba ruuxa rumeeyo oo waaslaxa hagaajiye camalkiisa falaa khawfan cabsiya calayhim korkooda may ahaanin damiirku wuxuu jamac ugu noqday man ayaa biictibaari lmacnaana jamaca biictibaari lafdina mufrad ah sidaasaa mufradkuna ugu noqonaya jamacuna ugu noqonaya falaa khawfan cabsiya calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya waladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka yaga beeniyey yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkiibaa taabanaya bimaa bisababi maa shay sababtii buu ku taabanaya kaasoo kaanuu ahaayeen yafsuquuna kuwa daacada ilaahay ka baxa qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa aquulu odhan maayo lakum idinka idinku odhan maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa-inullah ilaahay kaydadkiisii baan hayaa idinku odhan maayo ku dheh walaa aclamu mana ogi alghayba waxa maqan walaa aquulu idinkuna odhan maayo lakum idinka inii anigu malakun malag baan ahay in atabicu maa atabicu anigu raaci maayo ilaa maakii mooyaane yuuxaa la ii waxyoonaya ilaya aniga qul waxaad ku tidhaha nebi allow hal yastawi ma siman yihiin ma sinne eh alacmaa ka indhoolaha ee gaalka ee xaqa ka indhala iyo walbasiiru ka wax arkaya ee mu'minka ee xaqa u indhaqaba labadaasi ma siman yihiin ma sinno waa kala soocan yihiin afalaa tatafakkaruun miyaydaan fakerayn oo aydaan waxba fahmayn waandir dig nebi moxamedow bihi ay bilqur'aan qur'aanka ugu dig aladiina kuwii ugu dig yakhaafuuna ka cabsanayay an yuxsharuu in loo soo xaadiriyo ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa laysa lahum xaal aanu u sugnayn min duunihi alla sokadii waliyun mid maamulo arrinkooda oo u gargaara iyo walaa shafiicun kuu ergeeyaa toona iyadoo aanu u sugnayn ilaahay sokadii lacallahum yattaquun si ay rabbi uga baqdaan ugu digoo wax ugu sheeg walaa tatrud ha eryi nebi moxamedow aladiina kuwa yadcuuna caabudaya ee baryaya rabbahum rabbigood bilghadaati gelinka hore iyo walcashiyi galabtiiba yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa ay doonayaan iyo ridihiisa iyo raallihaashihiisa maa calayka adiga korkaaga may ahaanin nebi moxamedow min xisaabihim xisaabtooda xaggooda kaama saara min shayin waxba adiga xisaabtooda waxba kaama saara o lagaa weydiin maayo wamaa min xisaabika xisaabtaaduna calayhim korkooda may ahaanin min shayin waxba kama saara haddaad soo kala hormarisana ay wamaa min shayin shay shaygaasoo min xisaabika xisaabtaada ka mid ihi calayhim korkooda ma ahaanin yacni adiga xisaabtooda kuma saara xisaabtaaduna iyaga ma saara oo fatatrudahu markaa aad erido oo fatakuuna aad ahaato min aldaalimiina kuwa daalimiinta aad ka mid noqoto marka ha eryiina soo dhowee si aana daalin u noqon allah waxa u ihi wakadalik sida kuwaa aanu isugu imtixaanay ay u leeyihiin annaka iyo kuwan majaali majliskaaguna qaadi maayo sidaas oo kale ayaa fatannaa aanu ugu fidnaynay bacdahum barhkood bibacdin barhka kale yacni mu'miniinta iyo gaalada sidaanu kuwaaba isugu imtixaanay hore ayaanu kuwan dambana barhkoodba barhkood isugu imtixaanay maxaanu isugu fidnaynay liyaquuluu si ay u yidhaahdaan kuwa gaalada ihi ahaa-ulaa ma kuwaas masaakiinta ah ayaa manna allaahu ilaahay u nicmeeyey calayhim korkooda min baynina iyagoo dhexdeeda ku sugan ma kuwaa masaakiinta ah ayaa hanuunkii gartay oo annakuna aanu garan weynay wax suuroobaba maaha bay yidhaahdeen ilaahay baa u jawaabay oo u caddeeyey waxa wax lagu qiimaynayaa madaxtinimo iyo maal inaanay ahayn ee xaqa cidduu alla waafajiyo uuni ay qaadanayso alla waxa uu yidhi alaysa allah alla miyaanu ahaanin biaclama kii u cilmi badan bishaakiriina kuwa u mahadnaqa ilaahay kuwa mahadinaya ee rumeeyey miyaanu u cilmi badnayn maya waa u cilmi badan yahay kuwaasaa haddaba rumeeyoo raacay idinka maahe allah waxa u ihi waidaa jaa-aka marka ay ku yimaadaan nebi moxamedow aladiina kuwa yuuminuuna rumaynaya biaayaatina aayaadka iyaga rumaynaya faqul waxaad ku tidhahdaa salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaatee kataba waa qoray rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa alla waxa uu ku qoro ku waajibiyey alraxma naxariis baa alla naftiisa ku qoray anahu raxmada ka bedel uu ku qoray alleh waxa alla uu qoray anahu ana alamra washa'na xaalku inuu yahay buu ilaahay qoray maxay inuu arrinku yahay man camila ruuxa sameeya minkum xaaluu idinka idinka mid yahay suu-an xumaan bijahaalatin garasho la-aan ku sameeya uma taaba dabeed ka toobadkeena min bacdi dembigaa uu yacni jahliga ku sameeyey dabadeed ka toobadkeena oo dabeed wa aslaxa wax hagaajiya waxa alla uu qoray ka sidaa sameeya fa annahu ilaahay hafuurun inuu u dembi dhaafayo raxiimun una naxariisanayo taasuu ilaahay qoray wakadalika sidaas aanu aayaadkaa usoo kala dhigdhignay ayaa nufasilu aanu u caddaynaynaa oo u kala dhigdhigaynaa al aayaati aayaadka waxaad usoo qadartaa litacmaluu bihaa si aa ugu camal fashaan iyo walitastabiina si ay u caddaato sabiilulmujrimiina dembiilayaasha waddadoodu ay u caddaato oo aada uga baydhaan qul waxaad tidhaha nebi allow innii aniga nuhiitu waa la ii diiday an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aa baryaysaan min duuni illaahi alla sokadii qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa attabicu anigu raaci maayo ahwaa'akum hawooyinkiina waxaad doonaysaan anigu raaci maayo dan iyo muraatoona kama lihi qad dalaltu waan hallaabay idan haddii aan raaco hawadiina wamaa ana aniguna ka mid ma ihi min almuhtadiina jumlada ismiyadee lagu akiday istimraariyay tilmaamaysaa oo jumla ficliya markii uu soo tilmaamay ayaa haddana jumla ismiya mu'akida laga daba keenay wamaa ana min almuhtadiin haddaan sidaa yeelo ma ka mid ihi kuwa hanuunsan oo waan hallaabay weeyi qul waxaad tidhaha nebi allow innii anigu calaa bayinah aayad cad baan ku suganahay iyo xujo waadixa oo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay wakadabtum waa beeniseen bihi xujadaa cad iyo aayaddaana waad beeniseen maa cindii aniga agtayda may ahaanin maa tastacjiluuna bihi waxaad degdegsanaysaan oo cadaabka ah ilain cadaab maad noo keentid bay yidhaahdeen haddaad run sheegayso bal waxaanad sheegaysaa imika noo keen marka waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa anigu cadaabkan aad degdegsanaysaan gacanta kuma hayo allaa haya oo aayaddii kale suurat lcankabuud alla waa kii ku yidhi wayastacjiluunaka bilcadaab walowlaa ajalun musaman lajaa'ahum alcadaab waxay kaa degdegsanayaan cadaabka oo nebi moxamedow keen ay ku leeyihiin haddaanay jiri lahayn muddo loo cayimo loo qoondeeyo oo la magacaabay hadduu cadaabku u iman lahaa laakiin wakti go-an ayuu leeyahi o aanu kana soo hormarin kana dib dhacay allah waxa u ihi in lxukmu ayma alxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilah alla mid u sugnaaday mooye wax kale ma ahaanin tala iyo xukunba iyo xikmadba allah iskale axkamu lxaakimiin yaqusu waxa uu sheegayaa rabbi uu dadka uga qisoonayaa alxaqa xaqa ayuu rabbi u sheegayaa wa huwa rabbi khayru lfaasiliina kuwa wax kala saaree wax kala xukuma ka u khayrka badan weeyi qul waxaad ku tidhaha nebi allow low ana cindii hadduu agtayda ahaan lahaa maa cadaabka tastacjiluuna aada degdegsanaysaan bihi cadaabka cadaabkaad degdegsanaysaan agtayda hadduu ooli lahaa laqudiya alamru arrinkaba waa la dhammayn lahaa bayni aniga iyo wa baynakum idinka dhexdiina oo markaaba waxaa la xukumi lahaa cadaab deg deg inuu idinku soo dego haddaan anuu hayo beri horeynu kala dhaqaaqi lahayn oo kala calaf qaadi lahayn aniguse ma hayo ee allah haya wallaahu allana aclamu isagaa u cilmi badan biaalimiina kuwa aalimiinta ah rabbi isagaa u cilmi badan hadihi alaayaat waxaa ku sugan wujuubu rifqi watalaufi bilmustaftiina wacadamu shidati walghildati calayhi inay waajib tahay in loo dabacsanaado loo dhibirsanaado oo loo naxariisto dadka wax weydiinayo oon lagu adkaan waidaa jaءaka aladiina yuuminuuna biaayaatina faqul salaamu calaykum kataba rabukum calaa nafsihi raxma waa raxma iyo rifqi waxaa kaloo ku sugan itibaacu ahwaai ahli lahwaai walbail yudilu wayahlik dadka hawada ehelka waa iyo baailka haddii la raaco waa lagu halaagsamaya cala lmuslimi daaci ilaa rabbihi an yakuna calaa cilmin kafin billahi tacala wabitawxiidih wawacdihi wawaciidih wa axkaami sharci muslimka daaciga ah ee dadka ilaahay xaggiisa ugu baaqaya waxa saaran inuu cilmi ku filan u yeesho ilaahay tawxiidkiisa iyo wacdigiisa iyo waciidkiisa iyo axkaamta sharcigiisa waxaa laga qaadanayaa qul innii calaa bayinati min rabbii marka dacwad haddaad ku baaqayso dad wanaag farayso xumana u diidayso cilmi u yeelo ku filan haddii kale waxaa laga yaabaa adoo wanaag far isle inaad xumaan farto adoo xumaha u diid isle inaad wanaaggii ka hor joogsato idan waa inaad kaga sugan tahay xujo cad waxaad dadka ugu baaqayso jahli in loogu baaqaa waa mamnuuc haddii kale adoo wax hagaaji isleh ayaad wax allaynood fasahaadin waxaa kaloo ku sugan aayaadka wujuubu sabri wataxamuli mima yalqaahu daaci min ahli zayqi waddalaal min aliqtiraaxaati alfaasida inay waajib tahay qofka daacigii inuu u dulqaato u u sabruu dulqaad u yeesho waxa uu kala kulmayo dadka hallaabay ee baadiyaysan iyo waxyaabaha ay weydiinayaanin laa'iqa iyo munaasabka ku ahayn allah waxa u ihi waidaa jaaaka marka ay ku yimaadaan waidaa jaaak nebi allow marka ay ku yimaadaan aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya biaayaatina aayaadkayaga rumaynaya faqul waxaad ku tidhaha salaamun nabadgelya calaykum korkiina ha ahaato waa ducaa kataba rabbukum rabbigiin waxa uu ku qoray calaa nafsihi naftiisa alraxma naxariis baa ilaahay naftiisa ku qoray annahu ana alamra washana ka bedel annahu waxa uu qoray alleh annahu ana alamra washana xaalkiiyo arrinku inuu yahay buu alla qoray maxay inuu yahay man camila ruuxa sameeya minkum xaaluu idinka idinka mid yahay suu-an xumaan bijahaalatin garasho la-aan iyo jahli ku sameeya uma taaba dabeed ka soo noqda min bacdih intaa dabadeed yacnii xumaantaa uu sameeyey dabadeed ka soo laabta oo uu aslaxo hagaajiye camalkiisa faannahu ilaahay gafuurun kii u dembi dhaafiya weeyaan raxiimun oo u naxariisanaya wakadalik sidaa aanu aayaadkaa usoo kala dhigdhignay ayaa nufasilu laayaat aayaadka aanu u caddaynanaa oo u kala dhigdhigaynaa litacmaluu bihaa si ay ugu camalfashaan iyo walitastabiina si ay u caddaato sabiilu lmujrimiin kuwa dembiilayaasha waddadoodu qul waxaad tidhaha nebi allow inii anigu nuhiitu waxaa la ii diiday an acbuda inaan caabuda aladiina kuwa tadcuuna aa baryasan min duuni illahi alla sokadii qul waxaad tidhahdaa laa attabicu anigu raaci maayo ahwaa'akum hawooyinkiina iyo waxaad jeceshihiin qad dalaltu waan hallaabay idan haddaan hawadiina raaco wamaa ana anigu kama mid ihi min almuhtadiina kuwa hanoonsan haddaan hawadiina raaco ma ihi nin hanoonsan qul waxaad tidhaha nebi allow inii anigu calaa bayinah xujo iyo aayad cad baan kaga suganahay min rabbii rabbigay xaggiisa wakadabtum waa beeniseen idinkuna bihi xujadii iyo qur'aankii waa beeniseen maa cindii aniga agtayda ma aha maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaysaan bihi cadaabka in ilxukmu ayma alxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilah alla midu sugan mooyaane wax kale ma ahaanin yaqusu ilaahay waxa uu sheegayaa alxaqa xaqa ayuu sheegayaa wahuwa rabbi khayru lfaasiliina kuwa wax kala saara ka u khayrka badan weeyi qul waxaad tidhaha nebi allow low ana cindii hadduu agtayda ahaan lahaa maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaysaan bihi cadaabka laqudiya alamru arrinka waa la xukumi lahaa oo waaba la dhammayn lahaa bayni aniga iyo wa baynakum idinka dhexdiina oo cadaabku waa idinku soo degi lahaa wallahu alla ayaana aclamu u cilmi badan biaalimiina aalimiinta wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين